asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadannaa ama aan kaga sheekaynaa murtideenna sugaanteenna dhaqankeenna iyo hiddaheenna iyo sooyaalkeenna gaarka inoo ah iyo tusaalayaashii farada badnaa ee nolosha qaybaheedii kala duwan laga bixiyey mid ka mid ah unbay noqotaa waana xubinta aalaaba aan halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta sida cajiibka markaad hoos iyo korba u dhuuxdo kuugu muuqanaysa inay haddii eebaydmahayo tahay xubin gungaadha inalana khusaysa nolosha iyo qaybaheeda kala duwan xubinteenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi waxaa jiray wiil yar oo geel dabadhoon wiilkaa yarka ah ee geela dabadhoonka u ah wuxuu ahaa wiil xirfad badan geelana aad iyo aad u yaqaana waxaa kaloo jirtay isla geela laftiisa ayaa wiilka aqoon u lahaa wuxuu geela wiilka aqoon ugu lahaa wiilku wuxuu ahaa midaan geela ulaynin una roon oo maaragtay dee xooluhu hadda waad og tahay oo bisadaha iyo jiirka iyo ayaaba dadka kala yaqaana oo jiirka xitaa jiirka guriga dhex jooga wuu yaqaanaa ninka laayaanka ahee dili iyo wuu kala yaqaanaa midka aan dhibka badnayn caajislowga ahan rabin inuu jiirka dilo bisadu sidoo kale kii wax siiya kale way kala ogtahay xoolaha iyaga iskabadaaba hawshooda haba soo qaadinba haddii eebaydmahay marka wiilkani waxuu ahaa wiil geela u roon maalinkii dambe ayaa isaga iyo aabbihii yaa isa soo raacay hadday isu soo raaceen geel ilaa afar shan ah oo rimay ah oo riman oo weliba nooca goojaamaar kale ah ee markay rimaan goojada isla qallafiya ee kaayada saydha ee meesha fog ku tuura noocaas ka mid a koox ah ayaa lasoo dhex maray hala ayaa soo dhex maray haddii lasoo dhex maray hal walba markuu odaygu soo agmaro goojay isla taagtaa wiilkuma halshuba soo agmarana maba goojisaba odaygii baa marka wiilkii inta in raxmad la ku eegay ilan maadaama wiilka odaygu dhalay oo geelina uu ku ogyahay dabadhoon wiilkuna uu yahay wiil aan geeluba ka goojinayn oo ayna ka didayn oo geelu shaki ka qabin oo hal walba ay madaxiisa ursanayso wuu weydiiyey wuxuu ku yidhi aabbo maxaa dhacay hashi anigu aan soo agmaraba way goojinaysaa waa ninkii geela tabcaday ma ogta wiilkan waa wiilka geela raaca wuxuu yidhi aabbo hashaan soo agmaraba way goojinaysaa maxaa dhacay adigana damba kaamale geelu madaxaagu ursanhayaa sababta maxay tahay su-aashaasuu weydiiyey markaasaa wiilkii ku yidhi aabbo way taqaanaayo igama goojiso way taqaanaayo igama goojiso ayaa wiilkii ku jawaabay waa hadal sarbeeban waa hadal aad iyo aad u fog waa hadal macaan waa hadal qiimaysan waa hadal gungaadh ah markaad fiiriso aad xigmadda afka hooyo ama turjumidda iyo dhinac kale u dhigista afka hooyo haddii uu kuu furan yahay waad garan kartaa adiga laftaadu marka hadda dee madaxda soomaalida iyo dadka soomaalida iyo haweenka soomaalida iyo ragga soomaalida iyo carruurta soomaalida iyo macalimiinta iyo ummadda iyo heer koonfureedka iyo haddii lahayd mahayo kuwan heer bariga iyo heer galbeedka iyo waxo dhan markii laysku daro oo ummadahan ma ogtahay ajnabiga ina soo gelahay waxan aan heer koonfureed iyo heer galbeed iyo heer baalka ku leh dee waynu naqaanaayo ama way ina yaqaanaano kama goojinno way ina yaqaanaano kama goojinno ama waynu naqaanaayo kama goojinno eedankaa halkaa ma dhaafahayo mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maantana idamka eebe haddii aan gunta u dhigo ama aan iyada lafteeda intaan yara saa u mehmahaaho aan soo qabto waxaan dhehi lahaa geed jooge gartiisa wuu yaqaanaa geed jooge gartiisa wuu yaqaanaa unbaan ku soo koobi lahaa